arooryo suuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington xaashi maxamed xaashi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka shaqeeya mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee sharciyaqaanada magaalada london ayaa ka hadlay dhibaatooyinka haysta soomaalida ee soo gaaray xafiiskiisa gaar ahaan dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku nool magaaladaasi london iyo dalka britain guud ahaanba garyaqaan xaashi oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday nin soomaali ah oo xaaskiisa dilay iyo weliba wiil soomaaliyeed oo dhaawacyo halisa u geystay hooyadiis labadii toddobaad ee lasoo dhaafay wariyahayga v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabduli ayuu u waramay garyaqaanku horta hadeertaan meeshaan aan joogo sheeko badan ay soo gaartay hoos oo dhibaatooyinka soomaalida haysata wadankan oo ay badan yihiin waxaa ka mid ah horta dad badan horta waxaa haysto dhibaatada oo immigration ama sharci iyo waxaasoo kale waa jiraan laakiin waxaa hadirtaan ugu badanaan maqlaaya oo dadkii soo gaarsiiyey waxaa waaye dadka maskaxda ka jirado oo mental health hadirtaan madaxa ay ka haysto marka hadirtaan labadii wiig lasoo dhaafay waxa ay soo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asigana xabsi lagu xiray hadirtaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayay inuu dad dilo train station oo london inuu dad ku dilo isku dayay oo asigana xabsi la geliyey wiil oo asigana maskaxda wax ka jiraday oo hooyadiisa isku dayay inuu midiyeeyo habartii meesa dhimanin laakiin koomey ku jirtaa marka hadirtaan waxa weligii aniga kama hadlin waxaan marka waxaan isdhaha hadirtaan inaan dadkii hadal la gaarsiiyo oo wax laga qabto hadirtaan waa waqtigii ugu muhiimsan oo sababta ay tahay heer haddaan hadda gaarin oo aabba oo hooyo dilaayo oo ilmihiina hadirtaan agoon noqonayaan adoogii oo xabsi la gelinayo habartii eena dhimatay waa meer heer waxaa la gaaray hadirtaan oo aad iyo aad khatar ah marka waa saas waxaan hadirtaan kugu imaaday in aan kaagala hadlo waxaa la sheegaa in inta badan dhibaatooyinka ku dhaca soomaalida aanay caawimaad u raadsan marka ma la dhihi karaa dalka ayaanay la qabsan haddiise ay la qabsadeen maxaa khaldan dadka badankooda dalka way la qabsadeen dadka badankooda way shaqaysanayaan oo wax way qabsanayaan oo noloshooda la qabsadeen laakiin dhibkana haysta waxaa waaye dadka jirada caadiga ah oo adiga korkaada wax kaa gaaro iyo jirada maskaxda soomaalidii laba waxay u kala qaateen hadduu hadda lug ay kaa jabto oo aad aad lugta ay ku xanuunayso dhakhtaraa utegaysaa oo waxaa leedahay caawi qoftii markuu maskaxda uu wax iska dareemo ama xoogaa yar isku yaaco ama wax ka gaaro waxay badanaa soomaalida dhakhtar uma tagayaan waxay isleeyihiin ama waa lagu soo durayaa ama kaninia lagu soo siinayaa oo wax kale kuugu suubin doono aseyse doonanaynin caawitaanka oo yaalo meesha dhibkana waxaa waaya marka hadda qof hadduu kuu yimaado uu ku yidhaahdo ciddaada ku dhaha warniyo maskaxda wax iga gaara ama xoogaa waxbaa iska dareemay waxaa laga yaabaa in dadkii qoftaas lasii fogeeyo oo la dhaho waa khafiiftay oo waa waalatay oo qur-aana u baahan tahay oo bulshaduna wax badan kala kulmo waxaa laga yaabaa qofkaas inuusa ingiriiskii si fican ugula hadli karin waxaa laga yaabaa qofkaas inuusa ogeen meesha u doono karo caawitaan asoo ciddiisii uu kasoo doontana caawitaanka is caawinaynin oo ay dhahayaan warniyaho qur-aan inta isku akrisid isdeji qur-aan haddaa isku akrinaysid waxba kama xumo haddaad ka doonanaysid qof sheikha inuu qur-aan kugu akriyo waxba kama xumo laakiin dhakhtar inaa u tagtid waaye haddee lug kaa jabto ama gacam kaa jabto dhakhtar inaa u tagtid waaye haddaa maskaxda wax iska dareemtidna inaad dhakhtar u tagtid waaye oo aad caawitaan doonatid oo qof weydiisid inuu sidaad isku hagaaji lahayd in badan oo ka mid a dadka soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ehelkooda marka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ah inay la baadigoobaan oo keliya culimo qur-aanka ku akhrisa ama inay dalka ka masaafuriyaan oo soomaaliya ay dib uga celiyaan arrimahaas ma kuu muuqdaan waa ii muuqataa midda labaad aad haddana aad sheegaysid oo markuu qoftii xoogaa wax gaaro ama iska dareemaan qoftii inuusa waxba iska dareema maskaxdiisa waxay ku leeyihiin soomaaliya aan u celinaynaa qoftaan markaas meeshaas uu kusoo degaya boqolkiiba boqol waa qalad badanaa qoftii haddaad soomaaliya ku celinaysaa is leedahay soomaaliya kusoo roonaanayaa kuma soo roonaan doono waxaad subinaysaa keliya dhibaatadii waddankan kuugu haystay ama meel kala geenaysaa keliya dhibaatadii wadankan kugu haysatay aa soomaaliya geenaysaa asaa qofkaasaa waxaa gelinaysaa halis oo wadan soomaaliya ah uusan dhakhtar fiican u tegi karin oo caawitaan uusan ka heli karin oona isku dayi karin inuu qoftaan soo roonaado maxaa dhacay waxaad u geysay wadan oo oo dadkiisa waxaa laga yaabaa dhakhtaryaasha caawilahaa inaysan joogin oo qoftaan maskaxdii waxa ka gaara aysan fahmaynin kaasina waxa uu ahaa garyaqaan xaashi maxamed xaashi oo u waramayey wariyahayaga magaalada london rudwaan xaaji cabduli isagoo faahfaahinaya xaaladda dhimirka ee soomaalida dalkaasi